asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulan wacan wanaagsan idilkiima dhegeystayaal goob weliba idaacadda kala socotaan subax wanaagsan kusoo dhawaada xubintii hadlintii wargeysyada taarikhdu waxay ku beegantahay shan iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali madoobe ay idinla socodsiinaya xubinta wargeysada iyo waxyaabahay qoreen idaleynta subaxnimo arbacaa dhegeystayaal wargeyska daily nation iyo the standard ayaa miiska noo saaran wargeyska daily nation adiyan ka hormaro boggiisa koowaad warbixinada ku qoray wargeyska waxa uu kaga hadlayaa arrimo ku saabsan ismaamulada ayuu leeyahay oo caqabado wajahaya dhanka dhaqaalaha ee waxaana uu kaga hadlayaa wargeyska xildhibaanada iyo iyago oo isku dhacaya ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana uu leeyahay wargeyska uu ku qoray halkan in xildhibaan kountiyada ay wajihi karaan lacag la-aan haddii aqalka baarlamaanka uu ku guuldareysto in ay isku fahmaan lacagaha loogu talagalay in ismaamulada la siiyo si gudba dowlad wadaajinta afartan iyo toddobada ismaamulo ee guud ahaan wadanka tan iyo timid iyadoo xildhibaanada aqalka baarlamaanka iyo senatka ay isku haystaan dakhliga la qeybsanayo ee loogu talagalay dowladda dhexey sidoo kale dowladda ismaamulada sanadka labada kun labaatan iyo afar waxaana tani hatan ay u socotaa dhankaas iyo jiheyn iyo sidoo kale wadatashi xildhibaanadana ay u muuqdaan in ay ka hor imaanayaan dalab ka yimid aqalka senatka oo ay doonayaan in lacagaha ismaamulada lagu kordhiyo balse xubnaha xildhibaanadu ay diidan yihiin boga boga wargeyska waxaa ku qoraya toddobaad warbixintan oo dhameystiran boga toddobaad koowaad warbixinada kale ku qoraya waxaa ka mid ah warbixinada garsooreyaasha shalay madaxweynaha wadanka uu dhaariyey wargeyska halkan kaga hadlaya oo aqalka madaxtooyada lagu dhaariyey toban labaatan garsooreyaal oo cusub oo maxkamadda sare ay shalay aqalka madaxtooyada magaalada tini nairobi loogu dhaariyey sawirkooda ay halkan ka muuqda iyagii sidoo kale madaxa cadaaladda iyo saraakiisha kale ayaa halkan ka muuqda uu ka mid yahay xiriiraalyahay sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wargeeska halkan waxau kaga hadlaya arrimaha ku saabsan dhanka iyo shidaalka uu leeyahay qiimihii oo hoos u yara dhacay inyar taasi oo kenyaanka ka yara fududeynaysa qiimaha shidaalka ee lagu iibsanay bogga ugu dambeeya ku qoray wargeeska warbixintan oo dhameystiran uu kaga hadlaya arrimahani kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo shidaalka isla bogga koowaad wargeyska ee warbixinadu halkan ku qoray waxaa ka mid eh maamulka kenya kwanza iyo wargeyska waxauu leeyahay waxa ay farta ku fiiqayaan in deeqda dhalinyarada loo yaqaano youth fan ay suuragal tahay in meesha laga saaro ama lasoo gabagabeeyo wargeyska bogga ugu dambe ayuu ku qoraya warbixinadaasi oo dhameystiran wargeyska halkan waxau kaga hadlayaana warbixinada dhanka iyo uu ku qoray daily nation warbixin dhanka iyo maxkamadda qaadiga iyo wargeyska halkan kaga hadlaya bogga labaad inuu ku qorayo warbixintan oo dhameystiran dhanka iyo furiinka afka iyo wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay taasi iyo dhanka iyo diinta islaamka iyo wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay haweeney iyaduna maxkamadda qaadiga dooneysa maxkamadda qaadiga in arintaasi ay u gudbiso oo wax ka dhaho wargeyska halkan waxa uu leeyahay warbixinta uu ku qoriyo furiinka dhanka muslimiinta ayuu kaga hadlayaa waxaana uu leeyahay haweeney dhankaas iyo magaalada mombasa ku sugan ayaa waxay ku qasbanaatay maxkamadda qaadiga inay tagto si arrintani dhexdhexaadinii sidoo kale go-aan kale ay oga hesho kadib markii laga mamnuucay inay qeyb ka tahay dadka ninkeeda dhintay oo hantidiisa dhaxli lahaa haweeneydan ayaa maxkamadda u tagtay waxayna u sheegtay waxa ay doonaysa inay ogaato maxaa furiin ka dhigi kara sax ama mid jiro oo si saxa u dhacay waxayna sheegtay in maxkamadda u dacwoonaysa in dhammaan waxyaabihii loogu talagalay ama hantidii uu lahaa ninkeeda gebi ahaanbo laga wareejiyey ninkaas ayna wada joogeen sida wargeyska halkan uu qorayo ilaa iyo markii uu geeri radde xilliga uu dhimanayey balse horaanna wargeeska waxa uu leeyahay way way kala tegeenoo sida wargeeska halkan uu ku qorayo bogga saddexaad haddii aan usoo gudmo wargeyska agaag bogga waxaa u gudbayaa laba saddexaad wargeyska waxau ka qoraya halkan xilli madaxweynaha uu safiiro cusuban wadamada kala duwan ee guudaan dal caalamka u kala magacaabay oo wadankeni kenya ku matalaya wadamadaasi wargeyska halkan waxuu kaga hadlaya safiirka wadanka kenya u fadhiya dalka ingiriiska maanow cpc oo waqtigiisa soo dhamaaday wargeyska halkan ka hadlaya waxaana uu leeyahay bogga x ayuu soo dhigay warbixin oo uu ku sheegayo in howshiisa ay usoo gabagabowday islamarkaana uu mahad celinayo madaxweynaha wadanka william ruto iyo madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta oo isagu magacaabay halka mister rutona uusan xilkaasi ilaa iyo haatan uusan ka qaadin oo muddadaas uu la shaqeynayey wargeyska waxuu ku qorayaa bogga saddexaad iyadoo safiiradaasi madaxweynaha uu magacaabay shaqooyinkooda kala duwan ay galayeen qaarna ay galeenbo wargeyska waxa uu kaga hadlaya halkan warbixin ku saabsan waxyaabaha daha gadaashiisa ee dhacay ee sababay in mister linturi uu xilka aan laga qaadin ama uu ka badbaado xilka qaadistii la doonaya in lagu sameeyo sabarka wargeyska halkan waxa uu soo qaatay xildhibaanka mooshinka aqalka baarlamaanka keenay jack wamboka oo xildhibaanka deegaanka bumula iyo qaar ka mid a xildhibaanada wargeyska halkan waxa uu kaga hadlaya uu leeyahay waxyaabo kala duwan ayaa aada u dhacay iyo sidoo kale daldulaalo iyadoo weliba eedamo kala duwan ay jireen oo ay ka mid tahay in musuq maasuq meesha uu jiray si loo badbaadiyey wasiirka beeraha oo fadeexadda arrimaha bacriminta ee lagu eedeeyey wargeyska waxa uu leeyahy halkan waxa uu isku soo aruuriyey warbixinada kala duwan ee arrimahani la xiriira iyadoo weliba xildhibaano dhan boqol afartan iyo sagaal ay mooshinka ay aqbaleen oo ay doonayeen in xilka laga qaado haddana ma aysan u suuroobin mister linturi waa uu ka badbaaday in xil ka qaadis loogu sameeyo wargeyska warbixinadan bogga farada uu kaga hadlayaa iyadoo dhameystiran wargeyska daily nation warbixinada uu ku qoraya wargeyska daily nation bogga shanaad waxauu kaga hadlaya warbixino ku saabsan waxa uu leeyahy madaxweyne ku-xigeenka rigaadi geshaago iyo sidoo kale wasiirka geshaag mister moses kuria wasiirka adeega dadweynaha ayaa isku haysta maqaamka iyo madhabka la xiriira ee ku saabsan in one man one shilling loo yaqaano oo dadka deegaanadooda kala duwan ay kasoo jeedaan ama tirada guud ee dadka lagu qiyaaso ama lagu qiimeeyo hantida ama dowladda dhexe lacagaha ay siinaysa ama sida dadkay u tira badan yihiin loo geeyo dhaqaalaha sawirada ayuu soo qaatay wargeyska halkan waxaana uu leeyahy madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeeda gishaago iyo wasiirka adeega dadweynaha moses kuria ayaa u muuqda in ay arrintani ay isku haystaan madaxweyne ku-xigeenka dalka weriya rigaadi gishagua ayaa waxa uu sheegay in uusan fursad lumineynin in hadafkan uu u gurbaantumo islamarkaana uu taageero ballaaran siiyo balse dhankiisa moses kuriya ayaa waxay u muuqataa in uu tallaabo taa ka gedisan isagu qaadaya waxaana uu leeyahy isagu waa maxay awoodda kale e aan raadsanayno annaga ayaa dowladda dowladdanu annaga ayaa ku jirnaa haddii aan dooneyno waxyaabahaan dooneynana waa heli karnaa mister gashaagu isagu waxa uu doonayaa hantida iyo sidoo kale kheyraadka in lagu qiimeeyo dadka tiradooda deegaanada ay ku sugan yihiin ama populationka dadka halkaasi ku sugan waxa uu hadalkan jeediyey maalmihii sabtidii aanrada axaddii aanu soo dhaafnay xilli uu ku sugnaa kaniisad ku taalo ismaamulka embu kaniisada st peters waxaana qaar ka mid ay u muuqataa xubnaha kasoo jeeda ismaamul gobolka mount kenya in ayaguna ay taageerayaan arrintani kala duwan oo ay doonayaan in sidaasi kheyraadka dowladda lagu qeybiyo dhankaas iyo mister kuria isagu waxa uu leeyahay in gobolka uu leeyahay wasiiro saraakiil sarsaro dowladda iyo sidoo kale xogayaha xogayaha wasaaradda uu isagana wasiirada gobolkaasi ay kasoo jeedo masi wanjaw islamarkaana dad aada u tir badan oo xilal waaweyn haya oo muhiima dowladdu ay ku jiraan islamarkaana uu sheegaya intaasi ay fursad siinayso gobolku in waxyaabaha ay doonayaan ay sameeyaan sida isagu uu sheegayo standard isaguna warbixinada ku qoray waxa waaweyn warbixino arrimaha waxa uu kaga hadlaya wargeyska halkan ku saabsan dhanka iyo burka anirde waxa uu kaga hadlaya arrimaha ku saabsan mukaatiga iyo wargeyska halkan kaga hadlaya rootiga iyadoo weliba canshuur dheeraada la doonayo in lagu soo rogo miisaaniyadda sanadkan labada kun labaatan iyo afarta ayaa durbadiiba muran dhaliyey iyadoo weliba dowladdu iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda canshuuraad dheeraada ay qorsheynayaan ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa arrimaha kala duwan ee la xiriira ee dhankaas iyo canshuuraadka bogga shanaad ayuu ku qoraya wargeyska warbixintani wargeyska warbixinadu ku qoray bogga goodaxa ka mid warbixino ku saabsan dhanka iyo dadka degan aaga adriva iyo wuxuu leeyahay waxay ka cabanayaan xanuuno kala duwan waxaana uu leeyahy wargeyska xanuunada sambabada iyo sidoo kale xanuuno kale ayaa dadka deegaanadaasi degan ay ka cabanayaan ismaamulka machakos dadka oo halkaasina waxaa degan dad aada u tiro badan oo ka shaqeeya magaalada nairobi waxay iyagu sheegayaan in hawada wasakhaysan ee kambaniyada iyo shirkadaha halkaasi ku yaala ay saameyn ku yeelanayso oo ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn anirada ee caqabada kuwa dadka deegaanadaasi ku sugan oo ay ka cabanayaan bogga afaraad ayuuna ku qoraya wargeyska warbixina anirada bogga tobanaad uu ku qoraya warbixinadaasi oo dhamaystiran uu kaga hadlaya arrimahani waxaad muddaa inta kale in wargeyska ay ka wadaysamayeen arrimahan kala duwan uu kaga hadlayo arrinta linturi iyo sidoo kale arrinta la xiriirta aqalka sanadka iyo sidoo kale aqalka baarlamaanka oo madax iskula jira gaar ahaana arrimaha la xiriira dhanka iyo dakhliga dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada siday u qaybsan lahayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan idarkiinba dhegeystayaal goob waliba idaacadda kala socotaan subax wanaagsan eebada idinka leenahay daaraddu waxay ku beegantahay shan iyo tobanka bisha meey sanadka labada kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada barnaamijka hoggaan kasta oo subax walba oo arbaca ah aan kaga hadalno arrimaha dalka ka taagan dhegeystayaal qodob waan isleenahay waa qodob muhiim ah in laga hadlo islamarkaana halkan aan ku falanqeyn idinkuna barnaamijka aad qayb ka tihiin qeybaha dambe hadduu la yiraahdo aad barnaamijka nagala qayb qaadanaysaan waxaa si toosa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo maxamed cali madoobe iyo saaxiibkey muxiidiin xasan gag dhegeystayaal barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa dhankaas iyo mooshinkii xilka looga qaadayay wasiirka beeraha mithika linturi oo uu ka badbaaday kadib markii xildhibaanadu guddigii loo magacaabe ay sheegeen in aysan ku qancin dooda iyo sidoo kale mooshinka waxaana ku weydiinaynaa dhegeyste adigu sidee kuugu muuqataa siday sharci dejiyaasha uga jawaabeen fadeexadda haraysay wasiiradda wasiirka beeraha mithika linturi oo lagu eedeeyey in bacrimin oo faalsa shacabka kenyaanka ee gaar ahaan kuwa beeraleyda la siiyey qaybaha dambe ayaan fursad idiin siina doonaa hadduu alayiraada dhegeystayaal ood barnaamijka ka qayb qaadani kartaan wasiirka beeraha mithika linturi ayaana ka badbaaday mooshin xilka qaadisa oo guddi gaara oo aqalka baarlamaanka uu soo saaray ay ugu dambeyn fursad u siiyeen inuu ka badbaado mooshinkaasi xilka ka qaadista waxayna ayagu ku doodayeen in eedeymaha iyo sidoo kale qodobada miiska saaran aysan ahayn kuwo u qalma in xilka looga qaado waxaa guddiga warbixinta ay aqalka baarlamaanka la wadaageen ay sheegeen in warbixin waxyaabaha lagu eedeeyey ay ka mid aheyd inuu ku xadgudbay dastuurka sidoo kale in uu ka qayb in sida la dareensan yahay ama la ogyahay uu galay dembi oo markii la ogay xeerarka waddanka u yaalo iyo sidoo kale qodobka saddexaad oo ah habdhaqan iyo sidoo kale nidaam xun ay ka mid tahay oo xafiiskiisa ka dhana sida lagu caddeeyey mooshinkaasi la doonaya in xilka looga qaado guddi goob iyo toban oo xildhibaanadu ay soo magacaabeen guddigaasi ayaa baaritaano ku sameeyey wasiirka beeraha guddigaasina waxay baaritaanada ku sameynayeen mooshinka xilka qaadista uu aqalka baarlamaanka u gudbiyey wasiirka anirada xildhibaanka deegaanka bumula jack wamboka wamboka ayaa isagu waxyaabaha uu soo saaray ee ka mid ahaa in uu ku xadgudbay dastuurka ama sharciga sidoo kale in la rumaysan yahay in dembi uu galay iyo sidoo kale habdhaqan ama nidaam khaldan eedeymahan ayaa waxay la xiriireen dowladda bacrimin qiimo dhamis ay ku samaysay oo shacabka kenyaanka gaar ahaan beeraleyda loo gudbiyey oo la siiyey ayaa waxaa soo shaacbaxday in ay tahay mid khaldan ama faalsa taasina waxay dhalisay in muran iyo sidoo kale dood guud ahaan waddanka taasi qasabtay in xildhibaankan uu mooshinkaasi xilka qadista aqalka baarlamaanka uu gudbiyo waxaana jiray eedeymo ah in xildhibaanadu qaarkood laaluushay ama nidaam khaldan ama waxyaabo khaldan la sameeyey si mooshinkan xilka qadista uu uga badbaado wasiirka toddoba xildhibaan ayaa codeeyey inay badbaadiyaan wasiirka halka afarna ay ka hor imaadeen
waa tahay dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii hogaanka star codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sida horaan maxamed idinkugu sheegay waa subaxnimo arbaca tahay taariikhdana ay ku beegantahay shan iyo toban kaawaniraahda bishii shanaad sanadka laba kun labaatan iyo afar dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii xaalada dalka oo si toos ah ooga dhageysanaysaan misna aad kala socotaan sta f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qodobkan idinkugu talagala dabcan inaanu barnaamijka ku eegno ayaa ah qodob la xiriira awaniraahde codeynta xilka qaadista cs linturi oo kala qeybisay baarlamaanka ee dalka sida horaan maxamed idinkugu sheegay xogayaha wasaaradda beeraha midica linturi ayaa ka badbaaday xilka qaadis kadib markii guddiga baarlamaanka ee gaarka ah ay go-aamiyeen in sababaha mooshinka xilka qaadista aan la cadaynin ciideynta loo haysto linturi ayaa ah saddex qodob qodobka koowaad ku-xadgudubka dastuurka ee dalka qodobka labaad sababo loo cuskaday in xogayaha golaha wasaaradda uu galay faldambiyeed aan waafaqsanayn sharciga dalka qodobka xigoo ah oo ku saabsan wax isdabamarin sida ku cad ee mooshinka ee dhanka xafiiskiisa ah xildhibaanada qaar ayaa sheegay in arrimahaasi ay yihiin kuwa ugu culus ee haatana lagu haysto wasiirka beeraha linturi guddiga oo ka koobna kow iyo toban xubnood ayaa baaritaan ku sameeyey eedeymaha loo soo jeediyey wasiirka beeraha ee ku aadan mooshinka xilka qaadista ee uu soo abaabulay xildhibaanka bumula jack wamboka eedeymahani oo ku saabsan iibinta iyo qeybinta bacriminta dowladda oo baaritaano lagu hayo walac laga qabo inay been abuur tahay kadib markii isniinta shalayto guddiga uu golaha darato awaniraahde misne maalmihii lasoo dhaafay uu golaha usoo bandhigay natiijada xildhibaanka raryenda atiende amolo otiende amolo awaniraahde ayaa ku andacooday inuu ka warhayo musuq maasuqa ka dhex jira xubnaha misne guddiga baaritaanka ay samaynaya hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka moses wetangula ayaa ku gacan sayray eedeymaha xildhibaanada andacoonaya in musuq maasuq ka jiray guddiga koo iyo tobanka ka koobnaa ee loo xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan xildhibaaniraahda wasiirka beeraha hogaamiyaha hogaamiyaha laga tiro badan yahay opiyo wandey iyo madaxda kale oo uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doortay kedyani robert mbiyu in go-aanka xubnaha ay diidaan oo midica lintur ay u aqoonsanin inuu yahay wasiirka beeraha laakiinse xildhibaanada kenya kwanza ayaa difaacaya go-aanka guddiga iyagoo ku adkaystay in taageerayaasha mooshinka xilka qaadista aysan soo bandhigin cadeymo ku filan mooshinka laga keenay linturi midica linturi aan idhaahdee hogaamiyaha aqlaabiyadda baarlamaanka kimani ichungwa ayaa wax kama jiraan ka dhigay mooshinka xilka qaadista isagoo sheegay in uu xambaarsan yahay waxyaabo guud oo ay wataan dareen sida in ay ka masiirsan yihiin misna ay naceeb u qabaan wasiirka beeraha waa tahay dhegeystayaal haddana haddaanu eegno adeega qeybta ka ah ee barnaamijka ma doonaysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo aad oo aad deegaan aada u wanaagsan waxbarashada aad wax ku baranayso adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaadhid mustaqbalka ee heegsigaaga jaamacadda gareedsa ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate diploma iyo digrii ee kuliyadda kala ah ganacsiga cilmiga kombyutarka waxbarashada ama educationka caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwa kale ee aadka u xiisa geliya koorsooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time ah oo maalintii oo dhan hanaanka distance learning oo qofka waxbaranaya uu ka waxbarani karaa isagoo aan fasalka gelin waxaa kale uu wax aada wax ku barani kartaa misna aada kalaaska geli kartaa sabtida iyo maalmaha axadda ah si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www gresta university c a k e ama wac nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaashan iyo afar sagaashan eber lix misna nambarka xiga ah eber toddoba eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda greta university hel waxbarasho taya leh oo kaa caawini doonto inaad wajahdo dunida ee maanta ma doonaysaa jaamacad waxbarasho tayo leh adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaadhid hiigsiga ee mustaqbalka jaamacadda greta university ayaa ah hoyga waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli waxaa socoto diiwaangelinta may sanadka wixii faahfaahina fadlan dhegeyso barnaamijka hogaanka star
agaaguulista fmnta kala socotaan dhegeystayaal codka gobolka waqooyi bari barnaamijka hogaan kasta ayaan ku guda jirnaa adeegyada dhanka iyo qeybtaka barnaamijka hadii aan eegno dhegeystayaa caanaha bududa ee brookside bishan oo dhan waxaa lagu hayaa qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo tobana dhegeyste ka faydayso fursadan oo aysan ku seegin dhegeyste tag dukaanka kuugu dhow ee dukaamada jumlada ma kuwa tafaariikhda guud ahaan wadanka oo soo qabso caanaha bududa ee brookside shan iyo tobanka gram ilaa dhabaadhibi shan kilogram oo kuwa gasaca ku jiraan ayaa qiimo dhibis lagugu sameeyey waa caano ku anfacaya dhegeysta dhammaan waxyaabaha kala duwan aad u baahan tahayna aad ku darsani karto dhegeyste caanahan bishan doona qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban lagu sameeyey dhegeyste caanahan waxaad ku darsani kartaa dhegeyste shaaha mishaarida haddii aad u baahan tahay waxaad sidoo kale aad ku darsani kartaa in aad ku darsato cabitaanka aad diyaarsanayso noocyadooda kala duwan smootiga iyo cabitaanada kale dhammaan markaad ku darto caanaha saafiga ee budada brookside waxay ka dhigayaan kuwo aad ku raaxaysanayso ee dhadhankooda dhegeystay maantaba tag dukaanka kugu dhow soo qabso fursadan iyo ku seegin brookside brookside milk powder wanaag dhammaantiis hagaag dhegeystayaal xildhibaanka mooshinka aqalka baarlamaanka keenay deegaanka bumula jack wamboka iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwana ee taageerayey ayaa markii xildhibaanadu ay guddigaasi fasaxeen mister linturi ama ay ka badbaadiyeen in xilka laga qaado saxaafadda la hadlay balanyaro dhegeysano
our sister Wamshomba, Honorable Nabina Bwera, and many others. So we were talking in excess of 200 members who really supported this motion. I want to thank them that they chose to stand with the people of Kenya. Na nataka kuwaambia wa Kenya, fertilizer gushi ilikuwepo, ndiyo ilikuwepo. Ingekuwa vigumu sana Kenya kwanza walichukua wale watu saba walitupa, walichangia kwa uzito sana kupinga hiyo motion kwa floor na wakapiga kura against that motion, wakawachukua wakawaweka kwa select committee, people with very strong opinion, very strong opinion indeed. Ingekuwa vigumu sana au kubadilika, lakini 149 members constituencies tumepiga hesabu, hao wana represent 29 million Kenyans. Wamesema Mithika Linturi hafai kuwa waziri wa kilimo. That is a vote of no confidence. Hata Mithura, hata Linturi afanye nini, bunge haina imani na yeye kama waziri wa kilimo. So for me we won, we won. Na mnajua kumekuwa na allegations hapa ya pesa dada yangu Wamanyo huyu, she was offered money 5 million, alikataa akasema atasimama na Wakenya, na hata akawaambia hawa majamaa walikuwa karibu wanapigana huko, akawaambia hiyo pesa itawaletea kansa. It is in public knowledge that these people wametembea hapo wakikula pesa, lakini tunawaachia Wakenya, tunawaachia Wakenya We, wengine hata wanatoka kwa ene maneo za agriculture kama Malulu Injendi Ainabukoi Chepkonga, wataambia nini wakulima? Wakienda e, Nabukoi, wewe Chepkonga utaambia nini wakulima? Malulu Injendi, wewe wakulima wameniita kwako Malava na lazima nikuje, utawaambia nini? Because of 5 million that is very very very demoralizing. Lakini mimi nawashukuru wote maloya wetu ambao walisimama na sisi, members team ground ambao wamepigana na sisi, tunashukuru Mungu tumepigana na tumefika mahali tumefika. The jury is out there. We will be asking our um, our partners including ambassadors not to deal with honorable Mithika Linturi, maneno yake ya mavisa na vitu zingine zikanyagwe. Na pia sisi mnajua ni we are budget making house. Majority of members wamesema Mithika asikuwe waziri. We will be asking them during appropriation, wakati wa budget zimefika we will not touch the budget of Ministry of Agriculture kama Mithika Lindori bado yuko. So as I said, we have many ways of killing the rat. Eh, saa hii tumeweka rat and rat, panya ameponyoka. Sasa iko kiberiti kuweka nyumba chini. Iko njia mingi na bado tutapasuu hizo njia, lakini kwa farmers wa Kenya tunawaambia tu poleni. Sisi kama wabunge team ground tunaendelea kusimama na nyinyi na tutasimama na nyinyi hadi mwisho wa dunia hii.
unaleta impeachment motion ingine? Does the law allow you to bring back another one?
Eh, nimekuambia there are many ways of killing a rat. Sasa imeponyoka rat and rat, wacha tujaribu kiberiti, So huwezi rudisha rat and rat tena.
wacha tujaribu kiberiti. We namna gani? Ulisoma literature? yeah. What I'm saying is that there are many ways of dealing with the issue and we have also learned. By the way, it's very expensive to, for a member to sponsor a motion. We are going to look at our standing orders. We need to relook at the laws. It is very expensive on the member. You have to pay lawyers. You've, uh, you, it looks like you are on trial as a member, as a member, which shouldn't be the case. The whole last one week, I never slept.
waa xildhibaanka deegaanka bumula jack wamboka shale oo aqalka baarlamaanka eh, hortiisa saxaafadda kula hadlayay iyagoo si aada uga cadhooday tallaabada toddobada xildhibaan ee guddigii ay soo saareen aqalka baarlamaanka ee baaritaanada ku sameynaya eedeymaha loo jeediyey wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha midika linturi kadibna ay ku badbaadiyeen asagoo sheegay in ay kenyaanka la istaageen islamarkaana ay garab taagan yihiin kenyaanka dadka xildhibaanada toddobadana ayin kuwa ka hor yimid beeraleyda kenyaanka xagga guuleysta fm aad nagala socotaan dhegeystayaal een, waxidiin dhanka iyo eh, xildhibaanada xubnaha aqalka baarlamaanka gaar ahaana kuwa zimiyo ayaa aada u dhaliilay tallaabada toddobada xildhibaan ee sharci dejiyaasha ee u codeeyey inay badbaadiyaan wasiirka ama ay ka badbaadiyeen wasiirka beeraha in xilka qaadis lagu sameeyo sababo la xiriira eedemihii eh, fadeexadii la xiriirtay eh, bacriminta eh, faalsaha ee wadanka ku faaftay ee shacabka kenyaanka lala wadaagay xildhibaanadan eh, gaar ahaan kuwan eh, kasoo jeeda azimiyo waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaanka eh, ugunja opio wandanyi xildhibaanka deegaanka rarieda otiende amolo irene manjaka oo lasoo magacaabay iyo junet moxamed oo ka soo gala deegaanka bariga sunna waxaana ay ku dhaleeceeyeen kow iyo tobanka xildhibaan inay soo saar warbixinta ay soo saareen ee la xiriirtay in ay ku badbaadiyeen ee mister lintori xildhibaanada gudiga guddigani gaarka waxaa hogaamiye uu ahaa ama guddoominayay haweeneyda wakiilka ismaamulka marsabit naomi waaqo oo warbixintaasi soo bandhigtay aqalka baarlamaanka oo dhammaan eedeymihii daaqada ka saartay marka waxaana jiray eedeymo ah in oo ayagu ay dabcan xildhibaanada qaar laaluush la siiyey si ay kiiskan uga tirtiraan xildhibaanadan waxay baaritaano ku sameynayeen sidaan hore u sheegnaba dhegeystayaal mooshinka uu soo gudbiyey oo uu aqalka baarlamaanka uu keenay xildhibaanka deegaanka bumula jack wamboka jack wamboka waxaa xildhibaanada dhanka u d a ee guddiga ku jiray ka mid a miswaqo samuel chepkonga george murugara daraka waa dhanka iyo daraka mulu jendi malava jerimaina kirinyaga sidoo kale waxaa ka mid a kasim tandaza a c anc matuga oo dhammaantood u codeeyey in ay badbaadiyaan mr linturi dhanka zemio lowmoja hogaamiyaha hogaamiyaha xubnaha aqlibeed laga tira badan yahay ku-xigeenkiisa robert mbui oo xisbiga wiper ka tirsan deegaanka kadiani tom kajwang t j oo deegaanka rawaraka ah xildhibaanka o d m sidoo kale catherine omanyo o d m waa busia iyo yuusuf faarax o d m galbeedka wajeer ayaa u codeeyey in wasiirka xilka laga qaado si guudna markaad fiiriso muxidiin waxaa loo maleynaya waa dee aqalka baarlamaanka waxaa aqlabiyad ku leh xubnaha iyo kenya kwanza ama maamulka waddanka hogaamiyo marka si haddii loo fiiriyo waa mid macquul noqoni lahayd in xilka qaadistan aysan si haddii loo fiiriyay ay socon lahayn inkastoo hadda sidaan ku maqlaynaba jack wamboka uu leeyahay xildhibaan aada u tiro badan ayaa xilka qaadis ku sameeyey mooshinkan waxaa aqbalay ama soo dhoweeyey boqol afartan iyo sagaal xildhibaan marka waana tiro aada iyo aada runaantii u badan balse xildhibaa aqalka baarlamaanka ayaa waxa uu doorbiday in guddi lasoo saaro guddigaasna baaritaano ay ku sameeyaan kadibna baaritaanadaas kadibna ay warbixinta aqalka baarlamaanka la wadaagaan sida hadda aan aragnayba la wadaageen oo sheegeenna eedamaha loo jeediyey inay yihiin kuwa aan waxba ka jirin sidaasna ay ku badbaadiyeen toddoba xubnood ay hayeen toddobadii anirada koob iyo toban toddoba ayaa u codaysay in la badbaadiyo ama xilka qadistiisa waxba aan ka jirin halka afarna ay sheegeen inuu mudan yahay in xilka laga qaado
waa tahay dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii hogaanka star saaxiibyaal waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qodobka aan barnaamijka ku eegi doono misne aanan ku faaqidi doono ayaa wuxuu yahay sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexadda hareereysay wasiirka beeraha midika linturi haddaan idinkugu soo celiyo sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexadda hareereysay wasiirka beeraha midika linturi dhegeystayaal qadka telefoonka tooskaad nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber haddaan idinkugu soo celiyo qodka telefoonka tooskaad nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka hogaanka star f m codka gobolka waqooyi baroon diiradda ku saarno ee xaaladda dalka maalimaha isniinta arbacada iyo jimcaha
dhanka iyo adeegida qaybta ka barnaamijka dioneegna dhegeystayaa shirkadda isgaarsiinta etel waxay ku leedahay etel ka faydayso fursadan dhegeysta etel ee tubongia iyo ku keenta dhegeysta adeega tubongi online waa adeeg macaamiisha loogu talagalay islamarkaana ay kaga faa'idaysani karaan in shirkadaha kala duwan ay kula xiriiraan tubongi online oo toddobaadle iyo mid eh, bil ah ayaad dhegeysta helaysaa oo aad ka faa'idaysani kartaa adeegan shirkaddu waxay ku leedahay dib u habeen ayaan ku sameynay oo waa cusboodhaysiinay waxaana lagugu soo kordhiyey fariimaha gaaban qiimihiina hoose ayaa loo dhigay waxaadna kula xiriiri kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta dhanka wicitaankii fariinta gaaban adigoon wax walwala kuhaynin kaar ayaa iga go-ay iyo waxyaabaha lamidka dhegeysta adeegan adeega toddobaadlaha shirkaddu waxay ku siinaysaa horaan boqol daqiiqo boqol shilin ay kugu siinaysaa haatan shirkaddu waxay ku leedahay boqol daqiiqo iyo bo- siddeetan shilin iyo fariimo dheeraada oo boqola qado sidoo kale adeega bilaha saddex boqol oo daqiiqo waxay kugu siinaysa saddex boqol oo shilin shirkadda haatan waxay ku leedahay saddex boqol oo daqiiqo saddex boqol oo fariina ku qaado iyo sidoo kale laba boqol iyo konton shilin oo shilinka dalka qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey dhimi dhegeyste fariimahana waa lagugu soo dare ka faydayso fursadan garaac xidig shan afar afar afar gees star five four four hash ama la soo deg my airtel application kadibna ka tixraa halkaasi dhegeysta oo ka faydayso shirkadda isgaarsiinta airtel adeegan ay ku hayso oo ay ugu talagashay macaamiisheeda inay ka faydaystaan adeegan dhegeysta haddii aadan ku biirin airtel maxaad sugaysaa tag dukaanka kuugu dhow oo maantaba ka faydaysta airtel adeegya aad u qiimo badan uu ku hayaa ay ka mid tahay hanaanka lacagaha lasugu diray airtel money dhanka fariimaha gaaban wicitaanka iyo sidoo kale adeega internetka airtel a reason to imagine
waa hagaag dhegeystayaal ha iska bedelin mowjadaasi aad oola socoto barnaamijka idaacadda saaxiib yaal idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan waa tahay dhegeystayaal saan hore idinku sheegnay barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa codeynta xilka qaadista siyaas lantori iyo kala qeybsiga baarlamaanka ee dalka ay kala qeybsameen iyadoo inta badan qaarkoodana ay ku sheegeen misna ay leeyihiin misna ay ku andacoonayaan in em, arrinka isaga ah ee laga soo laabtay in xilka laga qaado lenturi uu yahay mid aan wanaagsanayn oo guddiga loo diray ay dabcan qaateen laluush Eh, amne dhahde xildhibaanka laga soo doorto bumula jack wamboka ayaa ku astaaneeyay saddexda qodob awgeeda in eh, xildhibaan ah, namadhahde wasiirka xilka looga qaadi karo ee qodobka kooya- koowaad uu yahay xadgudbinta eh, xadgudbka uu ku xadgudbay dastuurka qodobka labaadna uu ku saabsan yahay in loo cuskaday in xogayaha golaha wasaaradda uu galay faldambiyeed aan waafaqsanayn sharciga ee dalka ee qodobka saddexaadna uu ku saabsan yahay wax isdabamarin ah oo uu ku sameeyey ee wasaaradda sida ku cad ee mooshinka Eh, laakiinse aanay- awan idhaahda xildhibaanada kenya kwanza eh, ay ku sheegeen misne ay eh, dabcan idhaahdeen in arrinka isaga ah uu yahay eh, mid wax kama jiraan ah oo ay beeniyeen Een, taasoo kuwa eh, azimiyo ayagana ay ku sheegeen xubnahaasi inay yihiin kuwa oo laaluush qaateen Eh, hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka moses wetangula oo isagana gacanta eh, ku sayray eedeymaha xildhibaanada andacoonaya eh, ay ku andacoonayaan in musuq maasuq ka jira eh, gudaha guddiga koo iyo tobanka ee ka koobnaa ee loo xilsaaray in ay baaritaan ku sameeyaan wasiirka beeraha Ah, dhegeystayaal qodobka aanu barnaamijka ku faaqidi doono misna aan dooneyno inaad nagala qayb qaadato adigoo ah, ka dhibanaya fikirkaaga ayaa wuxuu yahay sidee eh, kugu muuqata sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexadda hareereysan wasiirka beeraha midika linturi oo la sheegay in uu faldambiyeed ka geystay dastuurka dalka marna uu wax isdabamarin ah ku sameeyey een, wasaaradda oo isaga eh, madaxda uu ka yahay misna xilka uu u hayo qadka telefoonka tooska ah dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber halkaad nagala socotaana waa star f m coodka gobolka waqooyi bari waa tahay dhegeystayaal adeega qeybta ka ee barnaamijka ee haddaan idiin soo gudbiyo ma dooneysaa jaamacadda waxbarashada aad jaamacad waxbarasho leh waxbarasho taya leh oo deegaan aada ugu wanaagsan waxbarashada oo aad ku waxbaranayso adigoo kobcinayo hibadaada si aad ugu- u gaadhid eh, mustaqbalka heegsigaaga jaamacadda gareta ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate diploma ee degree ee kuliyadda kale ah ee ganacsiga kombyuterka cilmiga kombyuterka waniraahde waxbarashada ama educationka sidaad u taqaano caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwa kale oo aad ku xiisogeliya koorsooyinka waxaa lagu qa- waxaa lagu bixiyaa qaab full time ah oo maalintii oo dhan aad ku jirayso kalaaska hanaanka distance learning ah oo aad haddii aad tahay qof shaqaynayo misna mashquulsan aad wax ku barani karto Een, asagoo oo aan fasal gelin waxaa kale oo wax ku barani kartaa ah, misna aad wax een, ah, ah, barani kartaa een, xiliyada galabtii iyo maalmaha sabtida iyo axadda Ah, sida aad u heshid si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www greatstauniversity c k e ama wac nambarada kale ah eber todobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix todobo eber saddex sagaal hal todobo hal shan shan jaamacadda greta university heel waxbarasho taya leh oo kaa caawini doono inaad wajahdo dunida iyo maanta
xaggaa guuleysta fm ad nagala socotaana dhegeystayaal dhanka iyo adeegida qaybta ka barnaamijka diyan eegno dhegeystay shirkadda eh, caanaha budada ee brookside waxay ku leedahay dhegeyste ka faa'iideyso fursadan bishan oo dhan qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ayay ku haysa shirkaddu oo doonayso inaad ka faa'iideysato dhegeyste caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumladii iyo kuwa tafaariiqda aad ka helaysaa meel kasta oo aad dalka ka joogto soo qabso caanahan oo ku darso cunooyinka noocyadoodu kala duwan dhegeyste caanahan laga bilaabo shan iyo tobanka gram ilaa laba dhibic shan kilogram oo kuwa gasaxa ku jiraan ayaad waxaad ku helaysaa qiimo dhimis dhegeyste shirkaduna waxay ku talagashay inaad ka faa'iidaysato caanaha budada ee brookside milk powder caanahan dhegeyste waa kuwa hodan ku ah ee, markaan cunadaada aad ku darsato aad waxyaabo badan ka helayso dhegeyste soo qabso maantaba dukaanka kuugu dhow caanaha waxaa aad ku darsan kartaa shaaha bashaarida cabitaanka noocyadiisa kala duwan xitaa burka ee la diyaarinayo ayaa lagu darsani karaa marka la diyaarinayo dhegeyste iyo waxyaabo kala duwan oo aad u xiiso badan iyo waxyaabo aad adiga doonaysa haddaad doontaa waad cabi kartaa dhegeyste maantaba soo qabso caanahan qiimo dhimis ayaa lagu hayaa dhegeyste oo boqolkiiba shan iyo tobana baakad kasta oo caanaha budada ee brookside ah ka dhig cunooyinkaada kuwa dhadhankoodu wanaagsan oo aad ku raaxaysataan brookside milk powder wanaag dhammaantiis stafm codka gobolka waqooyi bareed nagala socotaan weli dhegeystayaal barnaamijka hogaankasta aynu ku guda jirnaa dhegeystayaasha halkan kaga hadlayna arrimaha xaaladda dalka gaar ahaana xilka qadista iyo mooshiinka eh, wasiirka beeraha mifika linturi ee wargeyska aanarada aan barnaamijka kaga hadlaynaa dhegeystayaal iyadoo weliba xildhibaanadu ay badbaadiyeen islamarkaana uu ka badbaaday mooshiinka xilka qaadista ee la doonaya lagu sameeyey kadib markii eh, guddigii aqalka baarlamaanka ee gaarka ah ee kow iyo tobanka xubnood ka koobnaa af toddoba ka mid a ay u codeeyeen in uusan qalad lahayn ama ka masaxay dhammaan khaladaadkii halka afarna ay ka hor yimaadeen oo ay sheegeen in uu mudan yahay in xilka laga qaado haddaba dhegeysta waxaan ku weydiinayna sidee kuugu muuqata sida sharcidiyayaasha aqalka baarlamaanka kaga jawaabeen fadeexadda hareysay wasiirka beeraha mithika linturi ee la xiriirtay bacriminta falsa ee shacabka kenyaanka gaar ahaan beeraleyda lala wadaagay qadka telefoonka waiber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber yaad soo bixi kartaan dhegeystayaal si aad aragtidiin noogu soo gudbisaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber yaad nagala soo xiriiri kartaan dhanka iyo adeegyada qeybta ka barnaamijka ah haddii aan usii waacdo dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee airtel waxay ku leedahay ka faa'iideyso adeega airtel tubongi online adeegan waa adeeg kaa caawinaya dhegeyste in dhanka wicitaanka iyo fariinta gaaban shirkaddu waxay ku leedahay adeega tubongi online haatan dib u habeen ayaan ku sameynay oo waxaad helaysaa adeegan toddobaadla iyo bila waxaana ee shirkaddu ay sameysay fariinta gaaban ee kugu soo kordhisay qiimihiina ay hoos u dhigtay adeega toddobaadlaha boqol daqiiqo waxaad ku heleysay boqol shilin dhegeyste haatan boqolkii daqiiqo siddeetan shilin ayaad ku heleysaa fariin fariimaha gaaban oo sidee oo boqolana oo ziyada way kugu soo kordhisay dhegeyste shirkadda adeega t- bilaha saddex boqoloo daqiiqo waxaad ku heleysay saddex boqoloo shilin iyo sidoo kale ee dhanka haatana shirkadda waxay kugu siinaysaa laba boqol iyo konton balse waxaa kuusii dheerbay intaas qiimo dhimista marka laga soo tago fariimaha gaaban oo saddex boqola dhammaan adeegyadani shirkaddu waxay ugu talagashay in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay ee, dhanka wicitaanka iyo fariinta gaaban dadka way wacdaan oo ay la hadlaan dhegeysta shirkaddu waxay ku leedahay ujanjan kupiga story nonstop ka faa'iidaysa maantaba fursadan dhegeysta shirkadda isgarinta airtel ee kuways airtel horizon to imagine stephen hello
salaamaaleykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow magacayga halkaad ku sugan tahay
hayo robert mandera soo dhawow gudogal barnaamijka haddii aad la socoto walaal
waa ida salaame marka hore hadda u gudgalo waxaa waaye horda kenya aha qofka hadduu horda dembi uu leeyahay mhm
waxaa waaye waxuu isku difaaca lacag wax la yidhaah waa garta
kenya sharceeda maanta lacag uu jooga lacag maahana sharci hadda dastuur oo lagu dhaqmayo mhm
ma jiro waa garta
marka wax kasta waa aragna anaga hadda waddanku waa joognaa mhm doorashaa dhacda wax baa la qaldaa wax baa la dhacaa wax baa la boobaa dembi kastaa la samaynaa ninka waatiga saa dowlada harkisa ninka asagoo soo taagan oo shaqadiisa hore ka wata waa garta
marka waxaan dadweynahan baa lagu marxabaabinaya ma ogi mhm
wax ma garanaysaa ilaahi oo ka jira mhm ma lahan waa tahay maxaa yeeli hashii maxaa laharay jeel u weyn haday durdurisay aanankii ma garanaysaa waa un lamid asana waa un durdurinaya mo garta ana hadda county aan joognaa aha
ilaa wax kastaa ka dhaca dowladdu waa la soconaa ilaa national mhm wixii ka dhaca waa la soconaa ilaa anaga ma dhageli in dad reer magaal aan nahanay dad siyaasi aan nahanay macnaha waxaa wax walba waa la soconaa
waa tahay ma- marka ma ma aaminsan tahay ee, dad qaara waxay ku eedeynayeen ee, ma- madaxweynaha inuu ee, inuu kaalin ka qaatay in la badbaadiyo waxaana ka mid aba senatarkii ismaamulka hore ee mandera bilow kedo
waaba ka mid oo macnaha waxaa weye waa mid aan kugu soo maamaayo geela ninka ashu weyn hadee durdurta aankan macnaha madaxweyne isaga laftiisa macnaha waxaa ka dambeyn mhm
maxaa yeelay haddii isaga uu saxan yahay uu toosan yahay mhm ninka ka dambeeya oo ma ka hooseeya wax ma khaldi kale saa maxaa yeelay sharci ayaa lagu kala dambeynaa ninkaani shaqaalaha ama wasiirka haddii uu yahay mhm madaxweynaha haddii uu sharci ku tagay waa cabsaan isaga laftiisa laakiin madaxweynaha haddii isaga khalad uu samaynayo ninkan wasiirka wuu dhiiranaana waa garta ninkiisa xogeeyaha wuu dhiiranaanaya kan xafiiska joogo macnaha wuu dhiiranaanaya kan raaniga xafiiska ugu dambeeya joogo iyo midka magaranaysaa wasiirka ah nin walba wuxuu hadda countiga madheera waxaa dhacday mhm mar la soo gelay nin soddon kun qaadana mishaar u qaadana ayaa hal sana iyadoon la gaarin guri shan milyan ama lix milyan lagu dhisay ayaa dhis ayuu dhistay waa garta mafaad macna mhm
soddon kun u qaadanaya
guriguu Haddana la dhistana gaarin guri shan milyan ama lix milyan joogu u dhistay mhm maxaa ku keena lacagta
waa tahay hadda waxaa ka dhacday hadda countiga sida hadda wararka ay usoo gaaraan niman baa la doorto guddi loo doorto kansulaasha ka mid ah mhm in ay u dhexeeyaan countiyaa macnaha kansulaasha iyo gafanaha ay u dhexeeyaan oo wixii baahida dadweynaha ay ka hadlaan wixii kansulaasha dhib baahida ay ayteen gafana macnaha ay u sheegaan oo macnaha danta guud ay ka hadlaan ayaa ma garanaysaa ayaa loo doorto oo kumid guddi loogu doorto adiga toban ruux ay waxayaan ma aqaanin mhm
nimanka marka waxay sameeyeen maxay sameeyeen baa layidhi waxay wataan gafan watayaan waa lii shiiraan xoogaga ay qaadanaan bis xagay ka baxaan baarlamaankana qadka ay ka bixiyaan sool hilib waxay ku xisaabtamaan dantooda bis mhm
masalan waa tahay marka nin kasta oo la doorto hadduu m b yahay haddii uu gafana yahay haddii uu wasiir yahay mid kasta marka uu soo galo wuxuu ku xisaabtamayaa dantiisa oo keli khaasa maxaa waay madhaha magaranaysaa dadweyne ayaa mas-uulaad ka tahay ama waa lagu soo doortay ama xel baa lafuul ku fuul laguma xisaabtamaayo seed wax ku cuntaa seed wax ku dhacdaa markii lasoo qabto la dacweeyena macnaha lacagti uu soo dhac intaasuu bilan u dhacay nusoo nus uu shuba berina halkiisa uu ka wadana
aad baad u mahadsantahay walaal waan kaaga mahad celinaynaa aragtidaada qiimiga badan iyo barnaamijka sidaad noogala qayb qaadato waa mahadsan yahay dhegeystayaasi dhegeystayaasha kale ayaan u yeerayaa qadka teleefonka doonaya barnaamijka inay nagala qayb qaataan ayaguna stafm helow agaag qadka ayuu ka maqan yahay dhegeystayaasi waa uu mahadsan yahay dhegeystayaasha kale stafm helow agaag mahaya dhegeystayaasi aad buu u mahadsan yahay isaguna sida uu isku dayay inuu barnaamijka nagala qayb qaato stafm helow hello star fm qadka teleefonka
waa tahay dhegeystayaal qadka telefoonka tooska aad nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber barnaamijkan waa barnaamijkeena hogaanka star f m intuu habada ku jiraan waxaa idinla socodsiinaya anigu waa muxudiin xasan iyo maxamed hello star f m kaxumahay dhegeystahaasina qadka ayuu ka laabtay qodobka dooda sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexada hareereysay wasiirka beeraha ee midika linturi waa qodobka dooda ee barnaamijkan ku faaqidi doono barnaamijkeenna waa barnaamijka hogaanka star f m aan uga hadlayno xaaladaha ee dalka xubinta ah sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexada hareereysay wasiirka beeraha midika linturi telefoonka xiga hello stiphem hello stiphem ka xumahay dhegeystahaasina waan ismaqli weyne dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa tahay hegeystayaal xogayaha wasaaradda beeraha midika linturi ayaa laga yaabaa in laga badbaadiyey dalabka xilka qaadista oo uu soo abaabulay xildhibaanka bumula jack wamboka laakiin weli si caad ah aan loo cadaynin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ku kala aragti duwan siyaasadda ayaa hadda gacmaha iskula taagay in wasiirka iyo xubnaha guddiga uu soo xulista ka tanaasulay baaritaan lagu sameynayo qaladaadka la sheegay in uu galay waa qodobkaanu ku eegeyno barnaamijka sidee ugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexada hereereysay wasiirka beeraha midika linturi saan hore idinku sheegana qadka telefoonka ah waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber hello stifem hello stifem
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay waan ku dhowahay waa ibraahim shaqabo kala jooga mandheera gaar ahaan xaafadda towshiib aad baan idiin salaamahaya meel kastoo joogtaan waa kaa guddoona ibraahim kusoo dhawo barnaamijka waad la socotaa
barnaamijka waan la socdaa waanan dhegeysanayay bilowgiisa ilaa dhammaadkiisii waan la socdaa aada u mahadsantihi haye
waxaa la yidhi maaragtay sideedaba dadka meesha madaxda waaweyn haddii ay toosan yihiin dadka ka hoshaqeyn way hagaagaan haye
marka geeldeeda ari lagama walba saas lagama dhaca qabtaan iyadii haddii madaxdiiba hadday ayna toosnayn haddii dadkii ka hoosayna waa waa iyagana ma toosnaanaya marka dhibka waxa weeye waxaa la rabaa dadka madaxweynaha inuu yahay maaragtay inuu aada u dadaalo kororshika la diriro ma garat haye
madaxweynaha hadduu sahalsao kororta kororshika la dirgiisa hadduu dan ka geli waayo oo daali waayo inuu marka dadkaantoo dhanna danka mala iska fudaysanahay ma garata haye
annaga mandheer hadda waan soo doon laba sane maraysa waxaan soo dooranay bara dadki waa yaabin yihiin meelay kala hadlaan xataa male lalama hadlayo miidiyaha lagalama hadlayo dadkii lama lalama hadlayo wadda wadooyinka waa burburay kulligood lama ribeera lama ta- lama dayactirhayo ehe waddo cusub lama dhisahayo wax haye ilaahay abuurto nololo ka jir dadku waa yaaban yihiin marka meel ay- wax ay sameeyana gari leeyihin haye wuu ku mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan oo barnaamijka ah nagala qayb qaatay dhegeystaha xiga hello stifem waa ka xumahay khadka ayuu ka laabtay dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriir kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa qadka telefoonka hello dhegeyste hello dhegeyste waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka ayuu ka laabtay dhegeystayaal ha iska bedelin mawjadaasi aad oola socoto wararka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiib yaal idaacadda sta f m xodka gobolka waqooyi bari ayaad nagala dhegeysanaysaan hello sta f m hello sta f m
helo kusoo dhowo barnaamijka dhegeysta magacaaga goobtaad ku sugan tahay walaal si aan ku maqalno fadlan waxaad tagtaa meel munaasab ah wacalaykum salaam
waan ku maqlaynaa si toos aawada ugu jirto walaal
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa nin ma
Ah, cabdiraxmaan ijo banaaney haye cabdiraxmaan soo dhowow barnaamijka ma la socotee ah gudagal u mahadsan yahay qadka ayuu ka baxay dhegeystayaasi dhegeystayaasha kale yaan iyaguna fursad siinaynaa hilow dhegeyste kaxumahay dhegeystahaasina qadka ayuu ka laabtay hilow dhegeyste kaxumahay xigaha hilow dhegeyste waa tahay hilow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeysta kusoo dhow barnaamijka magacaaga ee goobta ku sugan tahay waa xaaji roob la soo noqday haye xaaji roble kusoo dhowo mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad
waa soo dhawaada ani maamahan yar tusaale yar aan soo qaadana haye
macnaha qoftu qofku bani-aadanka markuu madax yahay oo meel ugu sarreeyo mhm, markii cadaaladu yahay inta ka hooseedana cadaalad ay noqon haye
waxaa dhacd madheera hadda ka hor ninkii ka horreeya meeshaan biyi kafanayo hore mhm, ninkii wasiirkii maaliyadda ayaa isagaa isku dhacay haye
markay isku dhaceen wuxuu dhacay shaqada inuu ka qaado mhm,
ani ma iga qaadi yiri hawaa kaa qaada annaga iga qaadi yiri adin meesha masii fadhiya ruuxi sirtaada wixii xadcoodleyso dhan baan banaanka soo dhigay yiri aniga haye
haddaad saas ay raalli haw yiri shaqadaada iska wad haye
marka horda uu kenya horda waa wada noocaas kulligeed haye
marka hadda waxaanay waa wax baarlamaanka hadda baarlamaanka hadda sheegaan oo moosina la keenay laleeyahay hadda waxaa noqday boqol afartan iyo sagaal ayaa inay codka ka qaadaa in macnaha laga qaada ayaa ayaa u codaysay
mhm, sida aan maqlahay hadda haye
waxaa berita lacaga loo shubaa waxaad arkaysaa haddana nuskoo nus inay tagto mhm,
marka waxaan leenahay nigu ilaahay hana bixiyo wadankana nabad allah nooga naga siiya nabadumaa noodana hadda cadaalad kamaba sugayne mhm.
nabadgelyo allah naga siiya taas baan hadda anaga aanu leenahay haddii aan ku weydiiyo adiga sideed u aragtaa eedeynta loo soo jeedinayo wasiirka beeraha midika linturi
horda nin maanta madaxa oon dembi lahayn ma jiro waa leeyahay aha hadduusan lahaynna waxaa dhici kartaa annaga horta dad muslim baan aniga haddaba aniga khaasan markaan kasoo qarna hadda reer north eastern annaga hadda madheer ahaan marka aan joogo soomaalida ahaan markaan kasoo qaado mhm, reer madheer ahaan hadda markaan kasoo qaado ma rabaan nin daacad haye nin cadaaladna ma rabaan mhm, nin ru- nin run sheegaana ma rabaan haye marka waxa waaye nin baa la keenaa ninkaas waxaa rabaa berita in wax lala bao oo wax lala cuno mhm, ninka haddii uu aadaas uusan lahayn waxa macquul leh mhm,
in macnaha waxaa weeye la afgaran waayo oo dad uu afgaran waayo wixii laga rabay laga waayo haye haddii kale waaba dembiile haye waa un labadaas wax lagu haysto aha marka aniga hadda waa waa caddayna oo ninka waa dembiile kuma dhihi karo laakiin inta badan madaxda kenya madaxda ka xeer madaxweyne ilaa iyo kansala ugu hooseeyo kulligeed korruptionka waa ku wada dhaqmayaan waan ku siran
aada iyo aadan kaga mahadcelinaha sida wanaagsan oo barnaamijka aada inoogala qayb qaatay maxamed waad ujeedaa dhegeystayaasha fikradahooda iyo ma garanaysaa qaabkay u dhigayaan Eh, ayagoo intooda badan isku raacay een, eh, misna isku raacaya waa tahay waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayuu ka labtay Eh, isku raacaya dabcan in madaxda dalkani kenya khaasatan siya- kuwa siyaasadda aysan ahayn kuwa la aamini karin si walbaba marka een, adi ahaan maxaad dhihi lahayd sideed u arki lahayd eh, maxaad ka dhihi lahayd micnaha arrintan maxamed
runaantii muxidiin waa dhanka markaad eegto xildhibaanada hadda nidaamka arintan ay ay u qaabileen waxaa la dhihi karaa dhammaantood way ku wada waafaqeen xitaa xildhibaano xisbiga ka tirsan u d a oo ah xisbiga madaxweyne ayaa waxaa la ogyahay wasiirada cidda magacooda waa madaxweynaha marka cidda xilka u dhiibtay ama u dhiibtayna waa waa madaxweynaha marka xisbiga od xisbiga u d a na waa xisbiga madaxweynaha uu hogaamiyey marka xitaa xisbi n madaxweynaha xildhibaano dhankiisa ka tirsan ayaaba kasoo horjeeda balse waxaa u muuqataa gebagabadii eedeemaha hadda xildhibaanada laga soo doorto busiya wakiilka haweenka waxay sheegtay in marka hore lacag laba milyan ah loo keenay oo la dhahay qaado oo macnaha warbixin wanaagsan ka qor wasiirka dabadeedna haddana la sheegay in sheekadu markii ay culus tahay la ogaaday in lacag loogu soo daray marka mana ah markii ugu horreysay eedamo noocan oo kale ah aqalka baarlamaanka in xildhibaanadu laaluushi ay qaadanayaan si warbixino ay meesha oga saaraan markii ugu horreysa ma waa waa xildhibaanada qudhoodu iyaga naftoodu ay ogyihiin marka waxaan dhigi karnaa runaantii waa waxay musiibo iyo caqabad ku noqonaysaa beeraleyda waddanka maadaama arrimaha cunnada wax lagu ciyaaro ma aha ama beeraha haddii bacrimin oo qaldan beeraleydii la siiyey ciddii mas-uuliyadda mas-uulka ahaydna laleeyahay wax dembi ma lihid waad dareemi kartaa waa arrin aad iyo aadda dhibaato waa tan xildhibaanka haatan mooshinkan soo gudbiyey jack wamboko uu leeyahay anagu waxaan garab istaagnay beeraleyda xildhibaanadaasna waxay ka hor yimaadeen beeraleyda waddanka dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaanu haatanna soo gaarnay barnaamijka ee hogaanka star f m ood kala socotaan star f m codka gobolka waqooyi bari oo inagoo diradda ku saareyna xogayaha wasaaradda beeraha medicalintuuri oo loo haystay in uu saddex qodob oo ku saabsan misne baalmaray sharciga ee dalka ayaanu ku eegeyna qodobkiisa doodana u yahay sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexadda hareereysay wasiirka beeraha midika linturi waa qodobka aanu barnaamijka ku faaqideynay qadka telefoonka tooska dhegeystayaal aad nagala soo xiriirisaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhammaantiin waxaan idin leenahay barqa wacan u wanaagsan dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal adeega qeybta kae barnaamijka haddii aan idiin dulmaro ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan aada ugu wanaagsan waxbarashada aada wax oan ku baranayso adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaadhid mustaqbalka ee higsigaaga jaamacadda gareedsa ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate diploma ee digrie ee kuliyadda kale ah ganacsiga cilmiga kombyuterka waxbarashada ama educationka caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwo kale oo aad ku xiisogeliya kursooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time ah ee haddii aad tahay qof shaqaynayo misena shaqo ku jiro aad wax ku barani kartid oo maalintii oo dhan ah hanaanka distance learning oo idana qofka wax baranaya uu ku adeegsani karo in uu ku waxbarto waxaa kale oo wax ku barani kara galabtii iyo maalmaha sabtida iyo axadda si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www grets university c a k e ama wac nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix iyo nambarka kale ah eber toddoba eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda greta university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawini doonto inaad wajahdo dunida ee maanta iyo dhegeystayaal dhammaantiin meel walba baad joogtaan si welibood inoo dhegeysanaysaan waxaan idin leenahay barqa wacan oo wanaagsan weli waxaanu sii dhex mushaaxaynaa barnaamijkii iyo qodobkii aanu ku qaadaadhigayna oo ahaa sidee kugu muuqataa sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexada hareereysan wasiirka beeraha midig kaalinturi qodobka dooda ee barnaamijka aad nagala qodobka dooda wakaasa qadka telefoonka tooska ah dhegeysta nagala soo xiriiri kartaan ayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber hello wstifem hello wstifem
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeyste kusoo dhowo barnaamijka magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay
weliba walaal waa abu maxamed ee ee agaarka guriga daawa garhaan nooley haye waad la socotay barnaamijka si fiican si fiican ee niyo horta ee wasiirka ee lalama xisaabtamin ma garat haye
ee waxaa loola xisaabtami waa in waa waa qaado iyo qaraya xildhibaanada iyo wasiirka iyo ilaa madaxa ugu sarreeya ma garat haye
marka dadka kudhiin qaba meesha waa dadka beeraleyda ahay oo bacriminta qaldan mar horeba la siiyey haye ee waxaana yeelaya ee mar horeba wasiir wasiirada laguma soo xulana sida aragtidayda ah ee aqoon iyo karti waxaa lagu soo xushay saaxiibtinimo ma garat haye
marka saaxiibkii saaxiibtinimadana meel codle laguma tuuraayo mhm
marka wasiirka waxaan filayaa in lagu hagoogtay oo la badbaadiyey kadibna asaqadiisa kasii wadan doono mhm ku dhiiri taasna waxay ku dhiirigelin inuu waxyaaba badan oo dhibaato shacab ku jirto aas kusii hogaamiyo wasaaradda mhm marka waa arrin nasiib darro ah oo dib u dhaca ku ah wadanka ee aad baan aan ugu xunahay runtii ee waxaa ficnaan lahayd inay xisaabtan dhab ahaaso dhacaa laakiin waa qabada maqashay waxaan waxaan ha u qaban waay haye
marka waxaan leeyahay ee xisaabtan ma dhi- mana dhici doono hadda kadibna haye
marka waa un iska nasiib darro kale waa arki doonaa wixii ka dambeeya
waa kaga mahad celinaya sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaadatee dhegeyste waa hagaag dhegeyste waxaanu ku leenahay iska bedelin mowjada si aad oola socoto wararka barnaamijyada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari hello star f m hello star f m kusoo dhow barnaamijka dhegeysta magacaaga goobtaad ku sugan tahay waan dhaawaa qaal cabdixamiid oo malada kaali soo xiriiraya haye cabdixamiid soo dhowo mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad
haddaan barnaamijka wada galo mhm
horta aan dowladda u d a horta waan taageersanahay kow dhe haye oo manrurta ugu horeeya ma garad haye laakiin daldala wuu jiraa kii musuqmaasuq lagu qabto hadda wasiirka camal aniga waxaanba jeclahay in xilka laga dhigo oo baarlamaanka ay u codeeyaan oo xilka laga qaado ma garad haye laakiin dowladda waddan ka jirta hadda dowladda aan taageersanahay waay oon taabacsanay ma garad haye
marka ninkii haddii dembi lagu helay oo ay ku caddahay oo baarlamaanka inta la keenay ay dembi u leeyahay aha
yaa ka celin karo baarlamaanka in xilka laga qaado waan rabalayn ma garad haye hadda anaga county madheer aan joognaa ma fahamta haye annagoo county madheer ku nool wadooyin ma haysano Mhm.
waddo ma lahan ninka governor loo dhiib horta aniga weliga intaan guleyn galo ma codayn ma garad haye waxaan u codayn waxay tahay ninka hadda aada doorato mhm eh, wuxuu ku qonaa insan jirin oo isaga shaarkiisu iska dhaqanayo oo iska soconayo sidii xisbimbaala waxuu sheegi kari sidii Mhm.
xisbimbaala hadda ka hor sheegay wuxuu yidhi ninka maanta shaarkiisa dhaqda beri ma dhaqan karo u dhahay ma garad
haye
ilaan wuxuu ka wadaa macnaha saabuun la-aan sax ma fahamta mhm marka wal gacli dowlada jirta oo ruto ugu horeeya waan taageersanaa laakiin dowlad oo maamul goboleed ani maanta la sheegaayo weligay mana maqlin waxay qabato ma arkin mana jeclin ma garat mhm ani waxaan rabi lahayba meesha inta laga saaro governor meesha laga saaro la dhahaa commissioner bisaa ka shaqeynaa dil dhaho mhm marka meeshii ay tacananaysaa ma garat mhm marka ani waxaan taageersanahay wasiirka beeraha inta xilka laga qaado xilka laga dhigo oo nin kale oo aqoon-yahan ha loo dhiibo ma garat waan gartay marka midda kale aan kuu sheega waxay tahay mhm nin idaacadda baryahan marna waa inaga go-aysaa warka waa inaga go-daa ma garat haye
ani ma sheegi karo lefe iyo carabi iyo meel ma sheegi karo oo raamo ceelaq ma sheegi karo ma garad haye laakiin maleer dhexdeeda codka uu- zaaid uu unaga go-aa way cabaara istaagaysaa way shaqaynay mar ma shaqaynayso mar way shaqaynaysaa saas waay ma garad haye
marka warka fiidkii iyo warka duurkii marmar waa iska istaageen
waa tahay saaxiib een, arrinka isaga ah waa la tafaacatiri doonaa waanaad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ood nagala qayb qaadatee barnaamijka dhegeystaha xiga hello stephen hello stephen
halo
kusodhowo barnaamijka dhegeysta magacaagii goobtaad ku sugan tahay
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
cagar dheer baan joogaa guhaad cali cigaal baa la yidhaahdaa ma garan haye waad la socotaa barnaamijka
barnaamijka horta waan la socdaa kow dheh haye
haddaan arrinta aniga arrimahayga ka maskaxdayda ka ka shiilo mhm
horta nin khaldan nin khaldan ma qabto ma garan waan gartay
marka dulmiga waxaa ku dha wuxuu ku dhacay dadkan masaakiinta oo beeralayda ma garan haye
hadday shalay wasiirka qaban lahaayeen ayagana beraa la qabqabanayaa ma ogtahay ilaa ninba nin buu qabanayaa ma garan haye
midda labaad sideeda bilaadaba afrika oo dhan maba soo doortaanba nin cadaalad ku shaqeeya haddii cadaalad la waayo cunno la heli maayo ma garan haye haddii cadaalad darro hadday haddii cadaalad darro la waayo cunno lama helayo ma garan waan gartay laakiin hadday cadaaladu timaado maxaan ku idhaahdaa xaqaa imaanaya ma garan haye marka waa cadaalad lagu cadaalad darro lagu soo wada doortay xalaal ma keenaan ma garan waan gartay waxaan odhan lahaa marka war waxaa inta la iska daayo dadka bal adinku waxaad khaldaysaan waaba khaldaysaane Mhm.
laakiin dadka dadka masaakiinta oo beeralayda inaan la dulmiyin oo wax faalsaa laga iibin oo xataa haddii la siinayo f- wax faalsaa aan lacagtooda la qaadan sax weeye taas ma garan haye
laakiin wasiirka waa loo fuutiyey mooyaane marna dembiilo weeye ma garan haye aniga siday ila tahay weeye garashadaydaan ka ayaa ma garan haye
marka waa ku salaamaya walaal waa kaga mahad celinaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad uga qayb qaadatay dhegeystayaal aanayay barnaamijka waa barnaamijkeena hogaanka star f m gobolka eh, codka gobolka waqooyi bari iyo maxamed
stafm codka gobolka waqooyi bari ad nagala socotaan dhegeystayaal mawjada kala duwan eed naga dhegeysanaysaan barnaamijka hoggaan kasta ayaan ku guda jirnay qeybihiisii dambe dhegeystayaal ee dhanka iyo adeegyada qeybta ka barnaamijka haddii aan eegno dhegeyste shirkadda caanaha budada ee brookside waxay ku leedahay ka faa'iideyso caanaha brookside qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ayay ku haysaa dhegeyste shirkaddu ay ku siinaysa ay kuugu talagashay bishan oo dhan intaan ku guda jirna ee may dhegeyste tag dukaanka kuugu dhow ee shir ee caanaha ee agtaada dhegeyste hadduu yahay dukaamada jumladii kuwa tafaariiqdaba aad ka helayso caanaha budada ee brookside milk powder caanahan dhegeyste waxaad ku darsan kartaa shaaha caanaha cabitaanka waxyaabaha kala duwan oo dhammaan aad ka dhig- ka dhigayaan cunooyinkaada kuwa aad wanaagsan oo dhadhan leh qoyska dhan ay ku wada raaxaystaan caanaha dhegeysta budada ee brookside noocyada aad ku helayso qiimo dhimista waa shan iyo tobanka gram iyo laba dhibic shan kilogram iyo noocyada iyo eh, cabirka kala duwan ee caanaha budada Bro- budada ee brookside ee brookside milk powder brookside milk powder wanaag dhammaantiis dhegeyste shirkadda airtel iyaduna waxay ku leedahay dhegeyste ka faa'iideyso adeega tubongi onlet adeega tubongi onlet shirkaddu waxay ku leedahay ujanjani kupiga story nonstop sheekayso oo sheekadu iyo aysan marnaba kaasoo gabagaboobin ay ku leedahay dhegeyste shir- tele- shirkaddu haddii aad jeceshahay teleefankaina mar walba asxaabtaada aad la hadasho dhegeyste ama aad ka cabanayso kaar ayaa iga go-ay kaar iguma jiro ma la hadli karo dhegeyste fursadan ka faa'iideyso adeega toddobaadlaha ama bilaha gado kana faa'iideyso oo la hadal asxaabtaada iyo heladaada shirkadu horaan adeega toddobaadlaha waxay kugu siinaysa dhegeysa boqol daqiiqo boqol shilin sidoo kale eh, adeega bilaha saddex boqol oo daqiiqo waxay kugu siinaysa saddex boqol oo shilin haatan shirkadu adeega bilaha saddex boqol oo daqiiqo ayaa waxay kuugu kordhisay saddex boqol oo fariimaha gaabana waxayna kuugu siinaysaa laba boqol iyo konton adeega bilaha adeega toddobaadlaha ama weekly bundle loo yaqaano boqolkii daqiiqo boqol fariimo gaaban ayay kuugu soo dartay waxayna kuugu siinaysaa siddeetan shilin oo shilinka dalka dhegeysta dhammaan shirka shirkaddu adeegyadan waxay ugu talagashay inaad ka faa'iidaysato adigu asxaabtaada iyo heladaada aad la hadasho xataa shirkadaha kala duwan ayaad kula xidhiiri kartaa waa kan lagu leeyahay olnet oo maaha mid ku kooban shirkadda isgaarsiinta ee airtel oo keliya ka faa'iidayso maantaba oo garaac xidig shan afar afar afar gees star five four four hash ama la soo deg applicationka my airtel app ka soo degso google play store ama app store ka soo degso dabadeedna ka faa'iidayso adeegan dhegeyste shirkadda ay kugu talagashay haddii aadan ku biirin airtel maxaad sugaysaa dhegeyste tag dukaanka kugu dhow oo soo qabso lafta shirkadda isgaarsiinta airtel airtel or reason to imagine
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka waxaanu soo gaarnay guntigii iyo golaanadkii barnaamijka oon diirada ku saareyna misna aanu ku eegeynay xaaladda misna arrimaha ku saabsan wasiirka beeraha oo isbuucii hore la fasaxay misna eedeemihii loo haystay laga dhigay mid waxba kama jiraan ah qodobka dood ee barnaamijkaana ku eegeynaya wuxuu ahaa sidee kugu muuqata sida ay sharci dejiyaasha ugu jawaabeen fadeexada hareereysay wasiirka beeraha ee midig kaalintuuri dhegeystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay barqawacan wanaagsan ha iska beddelin mowjada si aad oola socoto wararka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiibayaal idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari inta dhegta ku haysee barnaamijka waad ku mahadsan tihiin intaa nagala soo qayb qaadatay barnaamijka idinkan waa idinkaga mahad celinaynaa dhegeystayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa xiga anigu waa muxudiin xasan maxamed iyo saaxiibkeyga maxamed cali madoobe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi fi amaanillah bay bay iyo barnaamijka xiga